dawladda federaalka mas-uuliyiinteeda u waaweyn waxaan kaloon la kulannay dadka reer jubbaland ee joogay meesha la yidhahda muqdisho waxaan ula kulannay qabiil qabiil waxaan ula kulannay beelbeel waxaan ula kulannay cid walba oo muxuu ahaa wax tabanaysay waxaan ku soo heshiinay ama aan kusoo kala tagnay heshiis aad iyo aad u wanaagsan waxaa jirtay si aad la socotaanba dad yow yar yar dad yow wax tabanahaya baa jiray dadka iyaga ahaa heshiis buuxaan soo wada qaadanay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan arrintaas aad iyo aad buu isku dhabarjebiyey si dadku ula hadli lahaa una raaligelin lahaa ee iskuguna imaan lahaayeen waxaan mahad weyn u jeedinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud iyo wasiirkiisa wasiir dawlihiisa ee madaxtooyada faarax sheekh cabdulqaadir arrimaha ay ka qabteen heshiiskaas oo isu dhabar jebiyeenna aad baan ugu mahad celinayaa dawladda somaliya o dhamaanna waa u mahad celinaynaa soo dhaweyntii iyo qaabilaaddii weyneyd ay noo fidiyeenna waa u mahad celinayaa saad la socoteenba gobol afar sano taalay baa jirtay meesha la yidhahda muqdisho oo dadyow fara badan oo deegaanka ka mid ah oo waxyaalo badan kala tabanayay oo mugdi mugdi ku dhex jiray u taallay baa jirtay gogosha iyada ahayd waxaa la soo laabay daraad oo ay taariikhda ahayd tobankii bishii sagaalaad laba kun iyo saddex iyo tobankii waxaa lagu soo laabay gurigay gogoshaas taallay oo ahaa hoteelka loo yaqaana city balasa gogoshaas oo buddigay u ahaayeen suldaan cabdulqaadir ruga dheere iyo maame sahro sheekh xuseen gogosha iyada ahayd meel munaasab ah meel weyn meel fagaaro ah ayaa lagu soo laabay waxaana loo soo wareejiyey dhulka jubbooyinka waxaa loo soo wareejiyey gogoshaas dhulka jubbooyinka waxaa la dhigi doonaa gogoshii jubba jubbooyinka la dhigi doona magaalada kismaayo la dhigi doonaa dib u heshiinta halkay ka socon doontaa halkan baa mataqaanaa baaqii ummadda soomaaliyeed ee reer jubbooyinka o dhan aan ugu baaqaynaa inay muxuu ah ka soo qayb galaan annaguna dawladdanadaan jubbaland waa dawlad dib u heshiisineed dawlad hadda dib u heshiinta bilaabaysa maahane waa dawlad dib u heshiineed labada sanaba waxaan wadi doonaa dib u heshiisiin qof tegey lagama hari doono laba qof oo tagtay lagama hari doono qabiil tegey laga hari doono lagama hari doono dhammaan ummadda soomaaliyeed ee degan saddexda gobol sidaan iskugu keeni karnaan iskugu keenaynaa waa isu dhabar jebinaynaa aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dawladdii soomaaliya mar labaad oo uu hormuudka ka ahaa madaxweyne sheekh xasan sheekh maxamuud oo addis ababa iyo meel walbay tagaan heshiiskii annaga iyo ayaga noo dhexeeyey oy nala qaateenna aad baan ugu mahad celinayaa gogosha maanta laga bilaabo oo aan kusoo maanta laga bilaabo oo aan kusoo noqonay magaalada kismaayo maxaa la yidhahdaa gogoshii sidaan u fidin lahayn baan maxaa la yidhaha ku baaqaynaa gogosha ayahayd waa fidsan tahay